wasiirka wasaaradda tamarta iyo macdanta somalilan ayaa xiriga ka jaraya warshadda dahabka ah ee ugu weyn geeska afrika warshadan oo ay maalgelisay shirkadda xidid madoowe ayaa ku taala deegaanka ceelshiide ee waqooyiga gobolka sanaag munaasabadan oo ay kasoo qayb galeen mas-uuliyiin kala duwan ah ayaa lagu muujinayay muhiimadda maalgashiga dhaqaale iyo shaqo abuurka uu horseedi doono bulshada deegaanka wasiirka iyo wafdiga uu hogaaminayay ayaa kormeer iyo indha-indhayna ku sameeyey shirkadaha macdanta ee gobolka halkaasi oo ay kula kulmeen maamulka shirkadda iyo bulshada deegaanka iyagoo ka dhagaystay warbixinno ku saabsan horumarka iyo caqabadaha jira ugu horreyntiina waxa ay wafdigan deeq raashiin ah gaarsiiyeen bulshada deegaanka deeqdan oo uu wareejiyey wasiirka tamarta iyo macdanta ayaa waxaa gadoomay wasiirka xanaanada xoolaha iyo horumarinta reer miyiga somalilan qaar ka mid ah mas-uuliyiintii kasoo qayb gashay xarag jarka ayaana goobta ka hadlay waa inaynu la shaqaynaynaa runtii waxaynunu leenahay waa tusaale wanaagsan oo ay kaga dayan karaan dhammaan maalgashadayaasha danaynaya macdanta kala duwan ee waddanka oo waddankeennu qani ku yahay waxaynu mahadalkan uga soo jeedinaynaa ciddii maalgashiga soo jiidee ka shaqaysayna waa inu mahadnaqaynaa oo xildhibaankeennu maanta kow ka yahay waxaynu leegnahay neegana aad baad ugu mahadsan tihiin inaad soo jiidaan maalgashadayaasha noocan oo kale ah waxaynu iyagana mahad u soo jeedinaynaa gobolka iyo dawladda dhexe oo runtii iyaguna wakhtigoodii u huray la shaqeeyey ammaanka sugay ciidamada kala duwan ee ka qayb galay iyagana waxaynu leenahay aad baa u mahadsantihiin waxaynu leenahay runtii dawladdeennii hore waxa way ka shaqaysay xukuumaddii hore wakhti bay soo gelisay xukuumadda cusuban annagu hadda joognana runtii wakhti baannu gelinnay intaannu joognayna waannu kala shaqaynay sidii aan u dhammaan lahaa mashruuca muddada intaa leeg soo socday guul loogu dhammaan lahaa runtii waananu la sii shaqaynaynaa shaqadu ma dhammaanayso way soconaysaa maanta waa daahfurkii weeyey waxaynu maanta xadhigga ka jarnay brodhakshankii ugu horreeyey ee shirka dahabi ay somalilan ka soo saarta ugu weynaa faa'iidooyin badan baa ku jira kow somalilan guul bay u tahay guud ahaan qaranka guud ahaan guul bay u tahay waxayna guul ugu tahay waa mashruucii ugu weynaa ee macdan ah gaar ahaan dahab ah ee waddanka laga hirgeliya kow maanta ah oo inu xadhigga ka jarnay waxay guul u tahay waxay horseedaysaa maalgashadayaashu inay waddanka aaminaan lacagtoodana ku aaminaan maalgashadaan macdanaha iyo khayraadka kale aynu leenahay ee xoolaha iyo beeruhuba ka mid yihiin